بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم واعتبروا بتقلب الاحوال والفصول يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار واستدلوا بها على قدرة الله وحسن تدبيره وزوال الدنيا وأنها لا تستقر على حال walaalyaal waxaynu khudbadda ku soo qaadanaynaa biidni illaahi tacaalaa dhowr arrin oo inala gudboon wakhtigan aynu joogno sida aynu wada dareensannahay wakhtigii jiilaalka ee dhaxantu soo dhici jirtay ayaynu joognaa wakhtigan waxaa jira aadaab iyo axkaami nala gudboon oo ay tahay dadka muslimiintiihi inay isku baraarujiyaan ugu horeyn walaalayaal sidaa arkaysaan xaalka iyo wakhtiyadu way isbedbedelayaan marna waa habeen marna waa maalin waa gu iyo jiilaal waa wakti qabow iyo wakti kulul xaaladuhu way isbedbedelayaan xagga waktiga qofka qudhiisuna xaalado badan buu marayaa oo mar maba jiro marna caloosha hooyadeen baynu ku jiray ama qofku kuba jiraa adduunyadan qudheeda xaalado badan buu qofku maraa maruu yar yahay maruu dhexdhexaad yahay iyo maruu da' yahay maruu caafimaad qaba iyo maruu xanuunsanayo maruu gaajaysan yahay iyo maruu dheragsan yahay maruu baqanayo iyo maruu amni haysto maruu cadhaysan yahay iyo maruu faraxsan yahay xaalado kala duwan baynu maraynaa adduunyada marka la sii dhaafana alxayaatu albarsakhiya la marayaa aakhiradii weynayd baa looga sii gudbayaa oo ahwaashii iyo mawaaqiftii qiyaamaha ayaa la marayaa marka dambena ama janno ama naar ayaa lagu dambaynaya ilaahay baa yidhi jalla wacalaa latarkabunna tabaqan can tabaq waxaa kori doontaan oo maraysaan xaalad xaalad ka dambaysa xaalado isdaba joog ah ayaa maraysaan waxaa haddaba ugu horeeyo inala gudboon walaalayaal wakhtiyadaa iyo xaaladaha isbeddelaya inaynu ogaanno una daliishanno ilaahay jalla wacalaa awooddiisa iyo maamul wanaagga ilaahay jalla wacalaa qodobka labaad wuxuu yahay qabowgan had iyo jeer wakhtigan oo kale yimaada iyo wakhtiyada ka sii dambeeya waxaa isweydiin la halkuu ka yimi rasuulkeennaa inoo sheegay sala allahu alayhi wasalam xadiidka bukhaari warinaya min xadiidi abi hurayra wuxuu rasuulku yihi ishtakat innaaru ilaa rabbiha fqaalat ya rabbi akla bacdii bacda faadina laha binafasayn nafasin fi الshitaaءi wanafasin fi الsayf fahuwa ashadu ma tajiduuna min alxari waashadu ma tajiduuna min الzamhariir naartii ayaa ilaahay jala wacalaa u ashkatootay waxaanay uga cabatay ilen makhluuqiisay ka mid tahaye inay iyadii iscuntay markaasaa ilaahay wuxuu u yeelay oo uu oggolaaday laba jeer oo ay neefsato si ay u nafisto labadaa jeer waa wakhtiga xagaagii ee kulaylku daran yahay iyo wakhtiga jiilaalkii ee qabowgu daran yahay waxaa xadiidka aynu ka qaadanaynaa kulaylkaasi daran wakhtiga kulaylku daran yahay waa min fayxi jahannam qabowgaasi daran wakhtiga qabowgu daran yahayna isaguna waa min fayxi jahannam waa neefsigaasi naarta jahannamo ay neefsatay waxaa kaloo xadiidkaa laga qaadanayaa naartu inay leedahay dabaqad zamhariire ah oo aada iyo aada u qabow ayay leedahay walaalayaal xadiidkaasi cadiimka ah waxa inugu baraarujinayaa alkhawfu min annaar naarta inaynu ka baqanno oo naartaasi dabaqad ka midina ay tahay barafka wax jarjaraya dabaqadaheeda qaarna ay yihiin kulaylka wax gubaya wax burburinaya wax jajabinaya qofka muslimka ahi waa inuu aada iyo aada uga baqo isla markaa waa inuu ku dadaalo sidii naartaa uu uga badbaadi lahaa siyaabaha naarta la ysaga ilaaliyana waxa uga horeeya in ilaahay laga magan galo ilaahay baa naarta abuuray cidduu doonuu kaga aargoosanayaa ilaahay inaad in badan barido inuu ilaahay jalla wacalaa naartaa kaa badbaadiyo asbaabta faraha badan ee naarta lagu galana inaad iska ilaaliso oo aada iskaga fogaato waxa walaalayaal saddexaad oo inala gudboon wakhtigan qabowga inaynu tahaaradii dhammaystirno ama maydhi ha noqoto ama weyse ha noqoto oo xadiidu abi hurayra fii saxiixi muslim wuxuu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalama saddex arrin oo qofka la yimaada ilaahay jalla wacalaa darajaadkiisa uu sare ugu qaadayo dembiyadana ilaahay jalla wacalaa uu kaga masakhayo uu kaga baabiinayo saddexdaa arrin waa maxay waa isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih waa marka cala almakaarih ay maca almakaarih wakhtiyada ay naftu dhibsanayso ee qofku waa inuu weysadii dhammaystiro wa kahratu alkhutaa ila almasaajid iyo xagga masaajida in tallaabadiyo socodka loo badiyo oo qofku salaadaha shanta ah uu masaajida iyo guryaha ilaahay kusoo guto isla markaa wixii kale khayrana waxa weeye uu la tago waintidaaru salaati bacda salaa iyo salaad salaad in lagu sugo marka salaad la tukado qofku masaajidka iska laasimuu iska joogo ilaa salaada kale ay soo gelayso walaalayaal saddexdaa arrin ee lagu helayo fadligaa weyn waysadii in la dhammaystiraa ka mid a isbaaqul wuduuna waxaa looga jeedaa in la dhammaystiro qayb waajibana waa le uu leeyahay isbaaqul wuduu qayb sunnaana way leedahay marka waysadii si dhammaystiran in loola yimaado weeye wa kadaalika qofka maydhanayo ee maydhi laga doonayo maydhigiina waa inuu dhammaystiro oo jidhkii uu wada gaadhsiiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkaasi cadiimka ah in lagu dadaalo salaada jamaacada wakhti kaste shanta salaadoodba gaar ahaan salaada subax waa in aada iyo aada loogu dadaalo waayo salaada subax sida aynu ognahay salaadaha kale way ka jamac yar tahay oo dadka yimaadee masaajida soo camiraa way ka yar yihiin salaadaha kale gaar ahaan markay dhaxantu soo dhacdana jamac wuu sii yaraadaayoo dadka qaar baa dhaxanta aawadeed aan u soo kicin salaadii subaxoo jamacaan ku iman marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay taana in la yska ilaaliyo oo salaadaha dhammaantood gaar ahaan salaadii subax jamaca iyo jamaacada in lagu ilaaliyo ayaa loo baahan yahay baaraka allahu fiikum si aynu u helo in ilaahay dunuubtana inaga dhaafo darajooyinkeennana waxa weeye inoo dallaco weliba haddii waxa weeye qofku uu biyaha ka boqdo subaxii qabowgii oo uu is yidhaahdo waxyeelay kuu geysan doonaan waxba dhibaato ma laha inuu diirsado oo uu diirsan karaa asbaab fara badan oo wax badan inoo fududaynaysa ayaa ilaahay jalla wacalaa ina siiyey marka haddaad biyaha xataa diirsato waxba dhibaato kuma jirto waxaa kaloo walaalayaa loo baahan yahay wakhtigan jiilaalka maalinkiiyo habeenku way kala duwan yihiin maalinku wuu gaaban yahay oo wuu kooban yahay habeenkuna wuu badan yahay sidaa awgeed baa qofka muslimka ahi wakhtigan jiilaalka haniimu u yahay oo wuu ka faa'iidaystaa oo maalinkaasi gaabanna wuu soomayaa oo iyadoo aanu tacab iyo dhib badan dareemin baa dee cadceediba dhacaysa la furayaa habeenkaa dheerna wax ka midana wuu seexanayaa naftiisu u raaxaynayaa wax ka midana wuu cibaadaysanayaa salaatuleyshi ayuu isu taagayaa xadiid alimaamu albaniyu raximah llahu silsilatu xadiida saxiixa ku quweynayo waxaa rasuulkeenu yihi sala allahu alayhi wasalam asawmu fi shitaai alghaniimat lbaarida soomkaa jiilaalka la soomaa waa haniimada qabow weeye alghaniimatu lbaarida waxaa looga jeedaa haniimada dagaal iyo dhibaato weyn iyo waxba wax sii badani tacab badani aanu ku bixin markaa qofkii isagoo maalintii oo yar oo deg deg u soconaysa soomay ayuu haddana ajarkii soomka helayaa habeenkiina mar haddii uu dheer yahay wax ka mida waa inuu qofku salaatuleyshi u kaco oo xataa hadduu hurdo badan yahay oo uu in badan hurdo waxaa dhici karta adaanka hore inuu qofka soo gaadho isagoo hurdadii ka dhergay marka baaraka allahu fiikum maalinkiina soomka yaynaan ka marin oo maalmaha qaar aynu soonno soomkii sunnaha ahaa aynu la nimaadno gaar ahaan maalmihii uu sii fiicnaa habeenkiina salaatuleysha yaynaan waxa weeye ka marinoo wax ka mida ilaahay aynu u tukanno tahaaradana weyse iyo maydhiba aynu dhammaystirno oo qabowgu yaanu inaga hor joogsan salaadahana jamac iyo jamaaco aynu ku ilaalinno gaar ahaan salaada subax oo sidaynu markii horeba u tegi jirnay masaajidka imakana aynu u tagno ilaahayna jalla wacalaa wuu inoo nicmeeyey oo dhulka aynu ku noolahay hawadiisu had iyo jeer waa iska muctadil marka qabowga aynu joognana qabow sii daran ma aha markaynu kulayl joognana kulayl sii daran ma aha waa nicmo ilaahay allaha sida aynoogu nicmeeyey aynu caabudno oo aynu u mahadnaqno ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrkiiyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo aquulu maa tasmacuuna waastaqfir allah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yaqulu اlxaqa wahuwa yahdi sabiil وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد ولا ليال waxaan intaa raacinayaa labadii jimce aynu soo dhaafnay waxa aynu isku baraarujinay oo aynu ka hadlaynay gaalada dadka ilaah iyo rasuulkiisa ka gaaloobay cadowga ilaahay iyo cadowga dadka mu'miniinta ana ah inaan la xidhiidhin oo la iskaga fogaado oo walaa iyo xidhiidhin iyo u dhowaansho iyo jeclaansho midnaba aan la siinin waxaa walaalayaal ka mid ah xidhiidhinta gaalada in kuwoodii dhintay loo duceeyo ama la idhaahdo ilaahay baa dembi dhaaf loo weydiinaya ama in xabaalahooda ubaxyo iyo wax la mid ah la dul dhigdhigo iyadoo ixtiraam iyo qadarin loo muujinaayo ama xataa kuwa ka dhinta janaasooyinkooda iyo meydadkooda in la sii gelbiyo oo waxa weeye la aaso ama xabaalaha muslimiinta lagu daro wax alla waxaasoo dhan looma baahna ilaahay baa yidhi jala wacalaa maa kana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim uma banaana nebi muxamed iyo dadka mu'miniinta ahi inay dembi dhaaf u dalbaan ay u duceeyaan kuwa mushrikiinta ah intay u caddaatay dabadeed inay yihiin dadka jaxiimo gelaya qof kasta oo gaalnimo ku dhintay oo ku hoyday waa min asxaabi aljaxiim naarta ayuu gelaya dadka muslimiintaana uma banaana inay u duceeyaan oo yidhaahdaan waxa weeye ilaahay baanu u baryaynaa haddii xataa loo duceeyana ilaahay jala wacalaa ducada aqbali maayo istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum kumanaan jeer haddii ducada loogu celceliyo ilaahay jala wacalaa ducada ma aqbalayo ha yeeshee qofka muslimka sheeganaya ee arrinkaa sameeya ama arrintaa ku kacaa isagaa runtii waxa weeye dembi iyo macsi weyn isaga ayaa ku gelaya sidaa awgeed baa gaalada waa in la yskaga fogaado xabaalahooda waxbay nagama yaalaan ee munaasabaadkooda iyo ciidahooda iyo waxyaabaha iyagu markaa ay nadaamsadeen ee xusaska ku sheegayaan een ilaahay agtiisa qiimaha ka lahayn ee iska maalaayacanka ah dadka muslimiinta sheeganaya waa inaanay kala qaybgelin oo aanay garab iyo gaashaan gaalada u muujin oo aanay waxba meelaha xabaalaha dadka la cadaabaya ay ku yaallaan waxa weeye aanay isdhex taagtaagin ilaahay jalla wacalaa waa in laga cabsado oo islaamnimada iyo diinta la ilaashado iyadaa sharaf iyo wanaag lagu helayaa waxa weeye gaal la daba cararo iyo gaal loo duceeyo iyo gaal la ammaano iyo gaal la iska dhiso midnaba sharaf lagu heli maayo adduun iyo aakhiro ilaahay baa lagaga fogaanayaa guud ahaan dadka muslimiinta ah inay sidaa u ogaadaan oo gaal iyo muslim baynu kala nahay ee islaamka la qabsado ayaynu isku baraarujinaynaa ilaahay khayrkiiyo wanaagahayna waafajiyo dembigeenna ilaahay ha dhaafo kii waalidkeena ilaahay ha dhaafo allahuma ina nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma ina nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma ina nasaluka aljannata wanacuudu bika min annar allahuma ina nasaluka aljannata wanacuudu bika min annar sala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi